asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacanow wanaagsan dadka sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa meel kasta oo aad joogtaan maanta madasha sigisti waxaa noogu martiya eges ambasador cali america oo isagu kasoo shaqeeyey safaaraddii ku taalay kenya haddaba waxaanu ma rabnaa caawo inaanu ka waraysano meelo badan waxaanu kusoo dhawow cali america kusoo dhawow madasha sigist bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waa saamantihiin kulligiin madasha lixdan sigisti weli yaasiin iyo asadna oo asagana arrintan qabanqaabiyey aad baa ugu mahad celinaya waa idin salaamaya
waayahay aad iyo aad ayaanu ku salaamaynaa kuguna soo dhaweynaynaa madasha sigisti kaagana mahad celinaynaa waktigaaga qaaligaa ee aada usoo hutay dadka soomaaliyeed ee kaa dhegaysanaya adduunka dacaladiisa meel kasta oo ay joogaan ambasador waxaan ku weydiinana su-aasha ugu horeysaan ku weydiinayna xoogaa yar bal taarikhdaada noo yare nooga yare sheekay
waxaan aniga ku dhashay magaalada muqdisho ama xamar aan dhehe waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii dugsiga hoose dhexe sare waxaan kaga baxay xamar kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii waxaan jaamacad usoo aaday wadanka maraykanka oo aan maryland kaga baxay jaamacad kun iyo sagaal boqol sideetan iyo shantii kun iyo sagaal boqol sideetan iyo lixdii waxaan soo aaday xamar oo aan shaqo ka bilaabay bangiga dhexe ee soomaaliya halkaas waan ka shaqeynayay ilaa iyo dagaalada sukeeye markay dhaceen kadibna waxaan usoo wareegay maraykanka iyo canada ayaan joogay oo aan shaqooyin kala duwan ka qabtay laba kun iyo shantii markii dowladdii kumeegaarka ahayd lagu dhisay nairobi kenya ayaan soo aaday nairobi halkaas oo aan saa ka bilaabay oo xafiiskii ra-isul wasaarihii hore cali maxamed geedi ka shaqeeyey oo agaasika guud ka ahaa dowladdii kumegaarka ahayd markii ay soomaaliya ku laabatana nairobi ayaan aniga joogay oo laga magacaabay inaan safaaradda soomaaliya ee kenya dib u furo oo aan halkaas kusimo safiir ka noqday waxaan officially safiir noqday laba kun iyo toddobadii octoobar laba kun iyo toddobadii ayaa waraaqihii aqoonsiga si official ah ugu gudbiyey madaxweynaha madaxweynihii waddanka kenya markaas mooyi kibaki april laba kun iyo shan iyo tobankii sanadka hore ayaa xilkii safiirnimada aan u hayay dowladda soomaaliya ugu hayay waddanka kenya aan wareejiyey kadibna waxa weeye un waxaan galay oo aan sameeyey safar ama socdaal aan udaray ugu magacdaray socdaalkii nabadda oo aan waddanka soomaaliya kusoo wareegay iyo dibaddana aan jaaladaha soomaaliya lasoo hadlay waayahay waxaa lagugu xusuustaa xusuus soomaalidana aada ku reertay safaaradda soomaalida in la iibsaday aada soo celisay waxaad ahayd eed soo celiyihii aada soo celisay si sharcigana aada ku soo celisay markaa safaaradda ayaa iibsaday intii ay dagaalka sugaya socday
safaaradda waxaa si qalad ah ama illegal ah u iibiyey safiir halkaa noo joogay oo dowladda wakiil uga ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii ayuu iibiyey dhamaadkeedii kun iyo sagaal boqol sagaashan shantiina dowladda waxaan dhihi karaa dad diblomaasiyiin ah oo ka shaqeynaya safaaradda oo ka hooseeyey ninkaas safiirka ahaa ayaa dacwad furay iyo jaaliyada soomaaliyeed gaasto iyo deganaa kenya iyo gaar ahaan nairobi sleep ayaa daacad furay oo in gurigaas si loo isay qalad uu ahaa laakiin maadaama aan dowlad qaban oo aan dowlad lahayn oo dowladdii ay dhacday dacwadii way soo aweyday annaga markii nala magacaabay anigii iyo ilaah waxaa u naxariistee konsulkii safaaradda ila joogay maxamed cusmaan aadan edson iyo diblomaasiyiinta ila shaqeynayay ayaa dacwada dib u furnay saas ayaa u guulaysanay in laba kun iyo tobankii bishii december aan maxkamadda sare ay noo duyso in dhulkaas ama gurigaas dhulus nala siiyo kadibna aan calankii soomaaliya ka taagno oo haddaba uu hela hadda u ka taagan yahay
waayahay soomaali badan kolley aada ayay ugu faraxday soo celinta safaaradda aadna kaaga mahad celinaysaa danjire safaaradda soomaaliya waxay noqotay halka lagala xiriiri jiray qaramada midoobay iyo hay-adaha iyagu markaa soomaaliya ka gala laakiin waxay fadhiyeen nairobi dadyo badan oo soomaaliyeed ayaa waxay oran jireen qaramada midoobay ee soomaaliya loo soo diraa waxay dhaqaalaha soomaaliya loogu talagalay ay ku lunsadaan kenya arrintaa waxbaa ka jiray
walahi saa sheegto waaye qaramada midoob keliya maahayn safaaradaha kale oo u qaabilsanaa soomaaliya waxay si kumeel gaar ah u joogeen nairobi ama kenya halkaasoo ay sababaha ay wadanka u aadi waayeen ama muqdisho ama somalia u aadi waayeen ay ahayd ama ay dhahayeen waa amni daro dowladda kumeelgaarka ahayd iyo annagaba ka safaarad ahaana markasta waxaan dhihi jirnay waa in ay mataqaana ka shaqeeyaan gudaha soomaaliya waa in lacagta loogu talagalay soomaaliya lagu isticmaalaa ama loo isticmaalaa wadan gudihiisa laakiin hadda taan alxamdulilah badankooda way laabteen hadda wadanka way ka shaqeeyaan
waayahay waxaad ahaydeen safaaradii ugu horeysay ee lagu bilaabo baasaboorka cusub ee soomaalida ay hadda ku socoto sidee u hirgeliseen baasaboorka intaa idinkoo weliba dowladduna ay ahayd dowlad kumeel gaara
dowladdii kumeelgaarka ahayd saa sheegtay maadaama baasaboorkii hore u cagaarka ahaa uu noqday mid la been abuuray oo qofkaas ka sameysto oo adduunkana laga aqbalaynin dadka soomaaliyeedna ay dhibaato ku noqday inay safraan ayaa dowladdii go-aan gaartay oo mataqaana baasboorkaa la sameeyey baasboorkaas uu ahaa baasboor kuwa casriga ah annagana maadaama kenya ay degan yihiin soomaali aada u fara badan lagu bilaabay in safaaraddeena ay noqoto tii u horeeyey ay mataqaana laga hirgeliyo baasboorkaasna baasboorkiina waa la hirgeliyo aad baa loo isticmaalay
waayahay bejer saan ognahay soomaaliya dadka soomaaliyeed dhaqaalaheedu inta badan waxay geliyeen kenya weliba magaalada nairobi oo safaaraddu ka furnayd soomaalida aad ayaa loo raafi jiray aad ayaa loogu dhiibi jiray biisnisyada had iyo jeer lacag laaluusha loo weydiin jiray dhibka intaa la eg maxaad ka xaliseen
waruntaa waaye safaaradda waxa sababaha dib loogu furay waxay ahayd dadkaas in laga warqabo annaga ka safaarad ahaan ama ka diblomaasiyaan ahaan dadka soomaaliyeed waxaan u sheegi jirnay maadaama safaaradii dib loo furay calankiina laga taagay xafiiskii safaaradda laga taagay nala aqoonsaday in aan la mid nahay safaaradaha kale haddii qofka soomaaliya la xiro inay xaq u leeyihiin in askariga ama marka la geeyo station uu dhihi karo halii haliigu waco safaaradeyda annagana aan u imaanayno oo aan mataqaana qofkaas gacan siinayno dowladda kenya waa kala hadalnay idaacadahana waa ka sheegnay soomaalidana waxaan ugu baaqnay inay sharci sameysaan sababtoo ah waa garan kartaa wadan aan waddankaaga ahayn marka aad joogto wadankaas wuxuu ciidankooda xaq u leeyihiin qof kastoo ajnabi ah oo ay soomaalida ku jiraan in qofka la weydiiyo documentigiisa hadduu haysanayna in la xero oo kadibna mataqaana dib loo celiyo waddankaas loogu celiyo ayay xaq u leeyihiin marka soomaali badan waxaa jirta oo kenya joogtay oo aanan sharci haysanin ganacsatada oo lacag geliyey waddanka kenya waxay xaq u leeyihiin inay sharci helaan ardayda dhigata iskuolka waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxa loo yaqaano people ama student visa qaxootiga waxaa loo ogol yahay inay taariikh qaxooti samaystaan marka anaga ka safaardi ahaan waxaas annaga ma bixino mana sameyno laakiin waxaan u sheegi jirnay meelaha laga helo iyo suud loo helo iyo xafiis laga helo ayaan u tilmaami jirnay badankooda way heleen xagga raafka iyo waxaas iyo markasta waan ka qeylin jirnay ma dhahay boqol kiiba boqol wixii way istaageen laakiin waxaan aaminsanahay inaan mataqaana aad aan dadkii aan ugu yareen waxaas
waayahay soomaaliya kolley dhibkeedu aad ayuu fara badan yahay dhinaca somaliland oo iyadoo og in ay goosatay dowlad iyadoo ay leedahay waxaan ahay gooni isutaag iyadu waxay sheegaysaa laftigeedu inay samaysteen bassboort ay ku socdaalaan arrintaa safaaradda markaad joogtay wax ma ka ogin
aniga wax kama ogeen mana ma mana arkin ma arkin may
waayahay arrintan aad ugu tala gashay socdaalka nabadda maxay tahay barnaamijka socdaalka nabadda socdaalka nabadda waxay ahayd saan kuu sheegay markii xilkii aan wareejiyey ayaa waxaan go-aan gaaray in aan wadankii soomaaliya aan kusoo wareego iyo dadka inaan uga hadlo ama aan u sheego nabadda waxay tahay iyo dib heshiisiin waana aaminsanahay aniga ka shaksi ahaan in soomaaliya ay u baahan tahay dib heshiisiin dhab ah waxaa la qabtay shirar fara badan oo afar iyo toban shan iyo toban ka badan oo oo dibashiin ah kuwaasoo lagu qabtay wadanka dibadiisa qaarna gudaha laakiin dibashiinta dhabta ahayd inaan dhicin ayaan aaminsanahay dadka soomaalida ah ee isqabtay oo deriska ahaa oo waala ahaa oo dagaalay lama heshiisiinin dad waxaa la heshiisiyey mataqaanaa madax ahaa dad waagi hore wooloo dhahan jiray ayaa heshiiyey oo fariistay laakiin dadka shacabka ahaa oo deriska ahaa oo oo walaalaha ahaan jiray oo marka dambena qabiil qabiil isku dilay ama wax iskaga dhacay lama heshiisinin marka ani waxaan aaminsanahay intaa la sameeyo safarkii markaa galena dadkii aan la kulmay soomaalida la kulmay oo aan degmooyinka iyo tuulooyinka aan tegay aan u sheegana kulli way soo dhaweeyeen
waayahay laakiin sidaan ugu maqaalaa meel aan lagaa soo dhaweyn oo lagu diiday ayaa jirta sida hiiraan oo kale arrintan waxbaa ka jira
waa run waa hiiraan maahay waa magaalada baladweyne waaye arrintaasna hal nin baa sameeyey oo guddoomiyihii hore ahaan jiray oo gobolka hiiraan laakiin shacabka reer hiiraan odayaashooda dhallinyaradooda iyo haweenkooda kulli aad bay ugu xumaadeen wayna raaligeliyeen oo arrintaas iga raaligeliyeen insha allah tacaalana baladweyne waa tegi doonaa mar dhawadweynaas waa yahay arrintan aada leedahay weli soomaali lama heshiisin haddana aynu ognahay in dowlad rasmiya oo la aqoonsan yahay ay galatay cali ahaan sidee u malanaysaaba soomaali dadkaa dib loogu heshiisiin karaa miyaysan ahayn xilligaa in haddana dib heshiisiin la bilaabo inay tahay dibudhac aada u fara badan ay keeni karto
anigu aniga ka shaksi ahaan waxaan aaminsanahay dowladda hadda federaalka waa jirtaa waa dowlad la aqoonsan yahay waan wada aqoonsan nahay laakiin dadkii oo dadka gaar ahaan kuwa mataqaana waddan gudihiisa jooga ama kuwa dibadda xataa kusoo arkay waxay loo baahan yahay in la heshiisiiyo in geed hoos la fadhiisto in mataqaanaa soomaali keligood ay fadhiistaan in dadkii guryahooda ka tegay guryahooda ka cararay oo labaatan sano ka badan kama ka maqnaa in guryahooda kusoo laabtaan in kuwa guryaho laga heesto la siiyo guryahooda loo soo cesho in sidii shal aan ahayn oo aan waalaha ahayn oo aan deriska ahayn uwa deganayn in saas loo soo celiyo ayaan aniga aaminsan yahay waxaan aaminsanahay in la samayn karo haddii soomaali ayay keliya ay shiraan ay fadhiistaan
waayahay imise gobol ayaa tagtay aad socdaalka nabadda aad ku martay aniga waxaan ka bilaabay marka hore waxaan ka bilaabay magala magaca soomaaliya aan ka bilaabay muqdisho kadib waxaan tegay kismaayo jubbaland kadib waxaan tegay baydhabo oo koonfur galbeed ah maamul koonfur galbeed kadib waxaan tegay garoowe qardho boosaaso iyo gaalkacyo oo puntland ah kadib waxaan tegay gaalkacyo iyo cadaado dhuusamareeb guruceel oo mataqaana oo oo galmudug waxaan kaloo iyo suno jamaca waxaan kaloo aan aan tegay balcad iyo jowhar iyo warshiq oo shabeellada dhex ah
waayahay dhinaca iyo khaatimo ma tegin ma nabad ahaanba mise laftigeeda socdaalka dambe ayaa kugu jira waan tegaa insha allah meelo badan aa jirto waana tegin insha allah tacaala oo meeshaas mataqaana ay kamid tahay hadda khaatumo iyo iyo iyo gedana ma tegin xataa insha allah tacaala safarkii ku xigo ayaa tegi doona
waayahay cali dadka soomaaliyeed aad ayay ula dhaceen hawsha aad ka qabatay safaaradda iyo dadka soomaaliyeed sida aad ugu qabatay ma u malaynaysaa inaad isu soo shirixi doontid twenty sixteen madaxweynaha soomaaliyeed
walahi waalo mataqaan waa maasan tahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay waxaa la yidhi salaada waxaa tukanaa waqtigeeda insha allah tacaala marka la gaaro ayaan ka hadli doonaa
sidee u aragtaa in ay maanta ay isku qabsadaan maamuladii ma degmooyin baa lagu soo doortaa mise four forty five ay ku kala kacaan shirarkii ay ku wada hadlayeen siday twenty sixteen doorasho u gaari lahaayeen
wallahi horta hore in mataqaanaa soomaalida hadda dowladdii iyo maamul goboleedyada inay fadhiistaan ay shiraan ay iskood u hadlaana wax fiican bay ahayd haddana haddii uu intaa la shiraayo oo go-aan soo baxana mataqaanaa waa go-aan mataqaana hadda waa soo dhaweyneynaa laakiin waxi la filaayo waxay ahayd laba kun iyo lix iyo toban in soomaaliya ay gaari doonto ama la heli doono one man one vote ma naqan laakiin in la helay xal kale oo mataqaana doorashadii hore oo laba laba kun labayo tobankii mid ka duwana iyadana waa soo dhaweyneynaa oo aan ahayn one man one word laakiin dadka o dhan waxay sugayeen in la helo halkaas oo ah one man one word insha alla tacaala waxaan rajeynaynaa in mudda soo socoto intaa la gaari doono
waayahay hadda laftigeeda qurbaha ayaad maraysaa marka ma weli nabadii ayaad wadaa
sida wadaad insha alla tacaala hadda waxaan joogaa torontoan joogaa habeen dambe hadduu ilahaado ayaan gaarida soomaaliyeed ee halkaan degan toronto la kulmi doonaa oo aan arrintaas iyo socdaalkii nabadda aan ku jira kala hadli doonaa sadeed soo soo socdana oo february lixda ahna waxaan tegi doonaa magaalada edmonton ee waddanka canada
waayahay cali adiga haddii aan ku weydiino ambassadore soomaaliya dajoo badan ayaa waxay leeyihiin waa waddan la haysto oo weliba dadka kenya iyo ethoobia ay haysato adigu waxaad ahayd ambasadorkii kasoo shaqaynayay kenya arrintaas maxaa fikrad ahaan aad ka aaminsan
adiga waxaan aaminsanaa soomaaliya cidi haysta ma laha soomaaliya soomaali baa iskale aniga waxaan aaminsanahay soomaalinimo soomaaliya waxay nabad helaysaa ama basbas iyo baraaqo aan helaynaa markii annaga aan tashano markii aan isku tashano markii aan annaga heshiino markii aan garanno in annaga ka soomaali ahaan aan heshiin karno oo aan mataqaanaa markii ay ay madax isqabato loo cararayn wadamada dariska ah oo aan cidka loo yeerayn markaas ayaan ka bixi karnaa marka annaga waa inaan isgaranaa cidna haysta mala haddii annaga heshiino oo aan mataqaanaa midoono la midoobo waxaan aaminsanahay mataqaanaa waxaa la sheegaya waa laga baxaya
waayahay marka sidee umalanaysaa baa lagu midoobi karaa
waxaa lagu midoobi karaa midnimo waxaa lagu midoobi karaa in aan garanno inaan annaga mataqaanaa iskan aan wax qabsan karno inaan garanno in mataqaanaa wadamada dariska ah iyo qaramada midoobe iyo iyo iyo european unionka iyo wadamada carabaha iyo kulli waa dad aan saxabanahay waa mataqaana way ku mahadsan yihiin gacankaana siinayaan laakiin labaatan iyo shan sano ka badan ayaan dhab ku jirnay waa inaan gaarnaa ama aan garanaa in ay tahay xilligii annaga aan heshiin lahayn dadkeena mataqaanaa wax soo barteen mataqaanaa diaspora joog wax soo bartay gudaha ayaa jaamacada ka furan yihiin oo arday fara badan ay kasoo baxeen oo mataqaana aqoon-yahano oo naga buuxaan marka annaga aan isgarano aan isqabano annaga aan heshiino aan fadhiisano mataqaana aan midoono markaasaa laga baxaya
waayahay maxamed cali america ma umalanaysaa inay soomaaliya u bisishahay inay federaal noqoto oo dowlad goboleedyadii aad og tahay xuduudadii in laysku haysto weli sharcigii loo dejiy in dowladdu ku degdegtay in loo sameeyo dowlad goboleedyo
walahi sharciga hadda waa wax lagu heshiiyo hadda mataqaanaa dowladda kumagaaskeeda yaa la sameeyey oo lagu heshiiyey federaalkana dowladda aniga waxaan aaminsanahay waxaa loo baahan yahay dadka inay bartaan aniga weli ka shaksi ahaan waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed weli inay fahamsaneen federaalka wuxuu yahay marka waxaa loo baahan yahay dadka in la baro in la fahamsiiyo ay ogaadaan faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa marka waxaa dhiman in dadka wax loo sheega ayaa dhima weli
waayahay gebagabadii maxamed maxaad dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya oo ku dhegeysan doona aada uga tegeysaa
ala marka waan kaga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed gudaha soomaaliya iyo dibaddaba waxaan u sheegi lahaa in xilligii in la gaaray xilligii soomaaliya ay midoobi lahayd in la joogo xilligii soomaaliya ay ka bixi lahayd dhibaatada iyo qaharka iyo dagaalka in ilaahayna ugu barya sanadkan hadda aan ku jirno laba kun lix iyo tobanka inuu noqdo kii wadanka soomaaliya ay ku midoobi lahayd ayna u midoobi lahayd ayna mataqaana heli lahayd nabad iyo basbashii barwaaqo insha allah waayahay waas wuxuu ahaa maxamed cali america waxaana waraysiga qaadaya yaasiin waxaanu u mahad celinaynaa asadna oo isagoo xiriirinayay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin madasha sigista waxaana kaga tegaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu basator oo ku salaamaya saxiibka asadna waaye waraysi yara koobana macaan waana insha allah waana ka cudaaranayna adoo weliba vacation ku jira oo casha iyo howlo kale ku jira insha allah inaad taamna siisid insha allah waa kusoo wacaynaa khayr badan baa ku rajeyna insha allah kuliya gobanimo waa taxsan adiga yaasiin wa salaam insha allah asalamu calaykum calaykum salaam waraxmat ullah